in lagu xasilayaa fadhiga u dhexeeya labada sujuudood markaa طumaaninadu waa alistiqraar wالta'ni wa cadam اlcajala qofku inuu sugnaado oo uuna degdegin ayaa waxa wey طumaaninad la ydhahdaa shaygii buu ku xasilaya muxuu iska ilaalinayaa degdegii degdegii bu iska ilaalinaya marka qofka tukanaya wuxuu hor taagan yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala yunaaji bikalaamihi ilaahay buu markaa la faqayaa waa weyneynayaa ilaahay buu la faqayaa waa weyneynaya ilaahay waa tasbiixsanaya waa ducaysanaya cibaadooyin fara badan oo kala nooc nooca buu ku dhex jiraa qofkaasi cibaadadaa kala nooc nooca waxaa kulminaya magac keliya oo la yidhaahdo assalaa salaada tasbiixoo ku jirta oo ducaa ku jirta oo weyneyn ilaahay la weyneynayabaa ku jirta oo faqitaan ilaahay lala faqayabaa ku jirta marka cibaadooyinkaasoo dhan baa salaaddii ay jamcisay oo ku jira qofkuna salaadaas buu ku jiraa oo ilaahay buu hortaaganya subxaana wa tacaala sidaa daraaddeed qofka tukanaya waxaa markaa laga doonaya inuuna salaadii dedejinin uuna deg deg uuna wala imanin oo ayna salaadii noqonin culays uu iska tuurayo shay culus hadalka dadka qaar ka mid ay yidhaahdaan salaadday naga rig waa qalab salaadda culays qofka saaranoo laga iska tuuraya maha salaaddiina tuki weeyaan inkastoo laga yaabo inuu qofku u jeedo waajibkiina saaran aynu iska ridno oo kale laakiin waa cibaaro aan wanaagsanayn salaada waa lagu raaxaystaa waa quratulcayn waa indhakudoogsi weeyaan salaada waa raaxadii qalbiga waa indhakudoogsigii waxa weeyaan waa salaaddu waa indhakudoogsi waa nafta far waxay ku farxaysay weeyaan naftu waxay ku degaysay weeyaan marka salaaddii caynkaasi ahayd inuu qofku ka qaado shay markaa la iska tuurayo un inuu ka soo qaado maaha marka qofku waxaa laga doonayaa inuu salaaddii tukado rukuucdeeda uu ku xasilo sujuuddeeda uu ku xasilo waxa weeyaan qur-aanka aqrintiisi uu si fiican uu aqriyo ducadii iyo adkaartii uu la yimaado waa haluma jar markuu qofka caynkaa la yimaado salaada dhadhankeedii wuu helaya macaankeediina waa helaya midhaheediina waa goosanaya fadaa'ilu fadaa'ishii salaada ay lahaydna waa helaya in sha allahu tacaala marka yani qofku inuu salaaddii ku dadaalo oo si fiican u tukada aada iyo aad u wanaagsan marka hal xadiis buu keenayaa baabkan waana xadiiث abi hurayra wuxuu hi markaa sheekhu raximah الlah عan abi hurayraةa radي الlah عanه أna rasuula الlahi salى الlahu عalayhi waslama dakla اmasjida rasuulku masaajidka ayuu galay fadakala rajulu nin baa isna galay masaajidkao fasallaa waa tukaday ثuma jaءa dabeetana waayi markuu tukaday dabadeed fasallama عalى الnabiyi salى الlahu عalayhi wasalam nebiga ilaahay buu salaamay faqaala irjic fasalli fa innaka lam tusalli marka riwaaya kale waxa kuso aroortay salaantii buu ka celiyey faradda calayhi asalaam salaantii buu ka celiyey markuu salaamay dabeetana wuxuu ku yuri rasuulku calayhi salaatu wasalaam irjic noqo oo fasalli tuko fa innaka lam tusalli maa tukanin adigu ya farajaca waa noqday fasallaa waa tukaday kamaa kaana sallaa siduu markii hore u tukaday oo kale yuu tukaday uma ja'a waa yimi dabeetana fasallama cala nabiyi sala allahu alayh wasalam nebiga ilaahay buu salaamay isna salaantii buu ka celiyey faqaala dabeetana wuxuu yihi irjic noqo fasalli tuko fa innaka lam tusalli adigu maa tukanine alaaan saddex jeer buu caynkaa ku sameeyey wuu celiyey wuu soo tukaday wuu soo noqday waa celiyey waa soo tukaday waa soo noqday faqaala dabeetana ninkii wuxuu yihi waladii bacaaka bilxaq waxaan ku dhaartay allaha xaq kugu soo saaray laa uxsinu hayrahu kan mid aan ahayn ka wanaajin maayo yani sidaasi aan ahayn ka wanaaj salaada ka wanaajin maayo oo intaa waxaan ahayn ma garanayo facallimnii ibar waladii bacaaka bilxaq allaha xaq kugu soo saaray baan ku dhaartaye ilahay baan ku dhaaranaya wacalaa haadaa rasuulka in lagu dhaarta ma banaana ilaahay rasuulka dadku markay leeyihiin waa qalad ilaahay oo keliya baa lagu dhaaranaya subxaanahu wa tacaala rasuulka laguma darayo lagu ladhi maayo keligii baa mutaystay in lagu dhaarto iminka ninkani wuxuu ku dhaaranaya ilaahay waladii bacaaka bilxaq allaha xaq kugu soo saaray baan ku dhaartay laa uxsinu wanaajin maayo hayrahu kan ayrkii wanaajin maayo kan midaan ahayn wanaajin yani salaad intaan ka fiican la iman kari maayo facallimnii bar faqaala rasulku wuxu uhi alayh slatu wasalaam إdaa qumta ilى الصalaati salaada markaad u kacdo fakabir allahu akbar dheh uma qara deetana aqri maa tayasara macaka min alqur'aan wixii qur'aan kuu fududaadana aqri uma arkac deetana rukuuc xataa taطmaئina raakican ilaa rakuucaad ku xasilaysid uma arfac deetana rukuucda ka soo toos xataa tactadila qaa'iman ilaa istaag aad ku eekaanaysid uma sjud deetana sujuud xataa taطmaئina saajidan ilaa sujuud aad ku xasilaysid uma arfac deetana kasoo toos sujuudii xataa taطmaئina jaalisan ilaa fadhi aad ku xasilaysid wafcal dalika fii salaatika kullihaa salaadaadoo dhan caynkaa yeel oo samee ninkan waxaa loo yaqaanaa ninkii salaadiisa xumeeyey bay culimmadu yaqaanaan ninkii salaadiisa xumeeyey ayaa la yidhaahdaa waxa weeye waa ninkan rasuulku intuu yimid rasuulku celceliyey ee salaaddii hagaajin waayey ee lagu yihi salaadaad ma hagaagsanay salaadda soo celi salaaddiisa ninkii xumeeyey baa la yidhaahdaa marka magaciisana waxaa la odhan jiray ninkan khallaad ibnu raafic khallaad ibnu raafic ayaa la yidhaahdaa ninka magaciisa waa ninka salaadda xumeeye weeyaan xadiidkan waxaa laga qaataa salaadda maxaa waajiba maxaan waajib ahayn marka yani waxaynu tilmaannay salaadda waxyaabaha waajibka ah iyo waxaan waajibka ahayn qaabka ay noqonayso ayaan maalin hore soo sheegnayo waxaynu nidhi xadiidka ninkaa salaadiisa xumeeyey waxii la faray oo dhan waa waajib shay kasta oo ninka ninka salaadiisa xumeeyey la faray waa waajib waa ko in rasuulku uu faray calayhi salaatu wasalaam wixii aan la farin isaga aan loo sheegin ee daliil kale uu ku sugnaaday inay waajib tahayna waa waajib sida marka waxa way tasliimtii oo kale tasliimta isaga lama farin salaamo naqsigi lama farin isaga markaa tasliimtii daliil kale ku sugnaatay inay waajib tahay waa kee waxa weeyaan taxriimuha atakbiir wa taxliiluhaa atasliim waxa niyadda lama farin inkasta oo niyadda takbiirta ixraamka soo gudagelaysa un niyaddana waxa u dalilay inama alacmaalu binniyaat marka yani wixii isaga aan la farin laakiin daliil kale uu ku soo aroray inay waajib tahay waa waajib wixii labadaa ka soo hadhay waa sunna weeyaan wixii labadaa ka soo hadhay waa sunna weyn marka hadallo fara badan bay culimadu ku leeyihin lakiin khulaasadu waa intaasu shay kasta oo la faray ninkii salaadiisa xumeeyey waa waajib in lala yimaadaa marka wixii isaga aan la farin waa laba qaybood waa wax daliil uu ku soo arooray inuu shaygaasu yahay waajib marka waxa daliil kale oo zaa'ida oo ka ziyaadsan ninka salaaddiisa xumeeyey ayaa marka waxa weeyaan waxa weeyaan la helay marka waajib buu noqday wixii aan daliil zaa'id aan loo helino waajib ka dhigayana waa sunna unbuu noqonaya waxaa qofku isweydiinayaa hadday waajib tahay shaygaasi maxaa loo fari waayey ninka salaaddiisa xumeeyey maxaa loo fari waayey taasi jawaabteed waxay noqonaysaa ninkan salaaddiisa xumeeyey salaaddiisa oo dhan gebigeedaba ma wada xumaynin ee waxyaabo ka mida de waa hagaajiyey salaadda waxyaaba ka mida waa hagaajiyey waxyaabo ka midana waa ka tegey waxyaabihii uu hagaajiyey waxaa laga yaaba rasuulku inuu sheegin calayhi salaatu wasalaam waayo waa garanaya intii kalena waxa weeyaan waa rasuulku wixii uu ka tegey na waa faray ama wixii uu xumeeyey xadiidku waxa ina tusinaya waxa weeyaan oo keliya uun inuu yahay qofkan in la baro salaada marka rasuulkuna waa baray calayhi salaatu wasalaam marka waxyaabaha isaga waajibkii isaga aan la farin maaha micnaheedu in isagu marka waxa weeyaan isagu un la iman waxa laga yaaba isagu in la yimid uu garanayay marka saas bay noqonaysaa waxyaabaha markaa waajibka ah ee maxaa lagu garanaya waxyaabaha ninkan salaadiisa xumeeyey la wada faray waxaa lagu garanayaa in axaadiisa soo aroortay ee ninkan ku timid in la jamciyo oo la ururiyo dabeetana halkaa laga soo saaro jamcu uruq in uruqdiisii la ururiyo riwaayaadkii oo kala duwanaa la ururiyo dabeetana halkaa waxa ka soo baxaya intii waajibka ahayd haddaynu tirinno waxyaabaha waajibaadka ah ama arkaanta ah ee salaada la faray ninkan salaaddiisa xuneeyey xadiidkanna uu tilmaamayo axaadiida kalena ama riwaayaadka kale ee kusoo aroray halkan ay tilmaamaya waxaa ka mid a waysadii waysada waa la faray iyadana daliil kalaa ku sugan niyadda waxay hoos gelaysaa un takbiiratu ixraamka waxaa kale ka mida istiqbaalu lqibla qiblada in la qaabilona waa la faray waa waajib waxaa kale ee la faray takbiirat lixraam oo xadiiskan bayimamka nagu tallaayo fakabir baa la yidhi allahu akbar dheh waxaa kale ka mid a ducaa listiftaax inkasta oo laisku khilaafsan yahay oo rasuulku wuxu uhi alayhi salaatu wasalaam markaad tukanaysid allahu akbar baad odhanaysaa dabeetana ilaahay baad mahadinaysaa waana ammaanaysaa dabeetana qur-aankaad aqriyaysa marka mahaddaa iyo ammaantaas baa culamadu waxay ku fasireen ducaa listiftaax inay tahay qolana waxay ku fasireen inay faatixada lafteeda ay tahay haddii markaa lagu fasiro oo la yidhaahdo xamdiga iyo istiftaaxaasi micnaheedu waxa weeyaan ducaa listiftaax de waajib bay noqonaysaa haddii la yidhaahdo waxa weya qur-aankii waa logala jeedan hadda faatixadun bay noqonaysaayo faatixaduna waa waajib waxa kale la faray ninkan salaadiisa xumeeyey inuu faatixada aqriyo wamaa tayasara min alqur'aan faatixada iyo axkaamteeda iyo maaragtay weyn xadiidka soo socda ayaynu ku arki doona insha allahu tacaala yani qofkii u aqriya maa tayasara macaka min alqur'aan waxa kuu fududaada ee aada haysid ee qur-aanka ah ee macaga ah aqri baa la yidhi waxa ugu fududa la aqriyi karana waa faatixadii weeyaan qofka aan faatixada garanaynin ee aan xifdisanayn qur-aankii aan garanaynin waxa uu samaynayaa wuxuu la imanayaa markaa taxmiidii alxamdu lilah buu odhanayaa tahliishii laa ilaaha ila allah takbiirtii allahu akbar intuu ka baranayo faatixadii waxa kale ee la farin ninka salaaddiisa xumeeyey takbiiraat lintiqaal takbiiraat intiqaalku waxa weeye rukni kasta oo la gelayo takbiirtu la imanay takbiiraat intiqaal baa la dhahaa waa la faray iyadana waa waajib rukuucdii baa la faray waxaa la faray in lagu xasilo rukuucda in lagu xasilona waa la faray waxaa la faray kayfiyadda loo rukuucayo oo ah in labada baabaco jilbaha la dhigana waa la faro waxa uu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam labadaada baabaco jilbahaga dul saar tafriij asaabici fi rukuuc marka uu rukuuco in faraha aan laisku keenaynin faraha la kala kaxaynayo oo jilbihii lagu qabanayana waa la faray yani waa waajib waa kayfiyadii la rukuucayay wey waxaa la faray ee kale inuu rukuu rukuucda uu ka soo tooso oo uu yidhaahdo samica allahu liman xamida taana waa la faray na uu ka soo tooso waxaa la faray inuu wejigiisa iyo sankaba dhulka uu dhigo uu saaro na waa la faray yani inuu sujuudo sujuuddaas uu ku xasilo inuu wejigiisa iyo sanka si fiican dhulku u dhigo intaaba waa la faray sujuud inuu sujuudda ka soo tooso oo uu ku xasilo fadhiga udhexeeya labada sujuudoodna waa la faray waxa kale ee la faray aliftiraashu bayna sajdatayn labada sujuudood dhexdooda inuu markaa iftiraash u sameeyo iftiraashku waxa weeyaan lugta in la goglo lagu fadhiisto tamidigna la taago waxa kale ee la faray atixiyaadka dhexena waa la faray wacalaa haadaa atixiyaadka dhexe xukunkiisu wuxuu noqonaya waajib maadaama waa la faray fadhiga atixiyaadkaasina iftiraash in lala imanayana waa la faray inaha noocaasiya ayaa la faray ninkaa salaadiisa xumeeyey waay su-aal ba haddaba qofku isweydiinaya waxa weeye ninkan salaadda uu salaaddan uu tukaday iyadoo ah isagoo ka tegay waxyaaba waajibaada waajibaad buu ka tegey waxaana uu tukanaya salaad faasida sidee uu rasuulku ugu qiray inuu tukado intuu soo tukaday buu u yimid markaasa lagu orado noqo soo tuka maa tukanine salaaddii inay faasid tahay bay kutusinaysaa salaad faasida ba haddana la leeyi tuko uu soo tukado haddana uusan noqon waa la celiya haddana tuka baa leeyi maxaa saas u dhacday waxay markaa culimmadu yidhaahdeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam caynkan wuxuu u sameeyey ninkan waxaa laga yaabaa salaadan uu tukaday ee waajibaadka uu ka tegey inuu uga tegey ila uu ilaa ila uu ilowsan yahay ama mooganaan uu moogan yahay deetana celinta la celiyo waxaa laga yaabaa in uu ku xusuusto taas waa qodob qodobka labaad in la xaqiiqsado ninkani inuu waxaan garasho la'aanay ka tahay iyo in ilow ka tahay oo hadday garasho la'aan ka tahay maxaa imanaysaa in la baro haddii ilow ka tahayna maxaa imanaysa inuu xusuusto oo dabeetana uu la yimaado sidaas buu rasuulku u celcelinaya calayhi salaatu wasalaam bab qraati fi sala halkaa aynu ka bilowno wsala allahu ala nabiyina mxamed waalih wsabi ajmain
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين يقول الشيخ رحمه الله باب القراءة في الصلاة باب القراءة في الصلاة وحو باوي هاي qiraa'adii salaada dhexdeeda lagu aqriyayey ayuu baabu yahay marka qiraa'ada halkan wuxuu igala jeedaa alqira'atu fi salaa waa qur-aanka aqrintiisii qiraa'adii waajibka ahayd iyo tii mustaxabka ahayd labadaba yacni salaada dhexdeeda qur-aanka la aqriyayo qur-aanka waajibka ay tahay in la aqriyo iyo qur-aanka ay tahay in la aqriyo ee mustaxabka ee sunnaha ah labadaba qur-aankay tahay in salaada dhexdeeda ay waajib tahay in la aqriyo ah waa faatixada weeyi xadiidka soo socdaana daliil ah salaada marka la tukanayo faatixada in la aqriyaa waa waajib qur-aanka sunnaha ah ee ay tahay salaada dhexdeeda in la aqriyo waxa weeyaan wixii faatixada ka soo hadhay suuradda kale faatixada la raacinayo oo kale iyagu markaa waa sunna weeyaan marka taas baab yani arrintaas ayuu baabaysanaya wuxuu yihi markaa sheekhu raximah اllah can cubaadata bn الsamit radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi waslama qaala rasuulku wuxuu yidhi laa salaata liman lam yaqra' bifaatixati اlkitaab laa salaata liman lam yaqra' bifaatixati اlkitaabi qofkii faatixada kitaabka aan aqriyin salaad ma leh laa salaata salaadu may sugnaanin liman cid umay sugnaanin lam yaqra' aan akhriyin bifaatixati اlkitaabi faatixada kitaabka qof aan aqriyin salaad ma leh yacni salaad ka gudaysa ma laha salaad salaadiisu mid gudaysa oo ansaxaysa ma aha mar hadduuna faatixadii una aqriyin faatixatu lkitaab waxa weeyaan suuratu alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin faatixatu lkitaab waxaa loogu bixiyey kitaabka qur-aanka ah iyada ayaa lagu furfurtay oo lagu bilaabay suuradda ugu horeysa la aqriyaya waxa weeyaan qur-aanka musxafka waxa weeyaan suurat اlfatixa alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin sida oo kale umu lkitaabna waa la yidhaahdaa oo iyada ayaa asal u ah qur-aankii umu lkitaab waxaa kale la yidhaahdaa asabcu lmathani oo qur-aanka marka kusoo aroortay in rasuulka alayhi الsalaatu alayhi الsalaatu wasalaam la siiyey aلsabc اlmathani wاlqur'aan اlcaظiim walaqad aataynaaka sabcan min walaqad aataynaaka sabcan min almathani wاlqur'aan اlcaظiim markaa faatixadu lahaa shaأn kabiiru wa fadl caظiim fadligeed aad iyo aad ayuu u weyn yahay arrinkeeduna sidaas oo kale waa weyn sidaas daraaddeed baa lagu magacaabay umu lkitaab waayo macaanida macaanida qur-aanka dhammaanteed iyada ayuu noqonaya waana acdamu suuratin fi kitaab illah suuradta ugu weyn ee kitaabka ilaahay ku sugan waa faatixada suu rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam waxay suuraddu koobsatay faatixadu anwaaca almaxaamidi wasifaat wasifaat alcula lilahi tacaala ma hadda ilaahay uu leeyahy subxaanahu wa tacala iyo sifooyinka sare anwaacdood oo dhan bay koobsatay waxay ilaahay u sugtay mulkiga iyo qahriga maaliki yowm iddiin waxaa marka waxa weeyaan ay sugtay noqoshada ilaahay xaggiisa loo noqonayo subxaanahu watacaala iyo abaalmarinta dadka uu abaalmarinayo maalik yowm iddiin maalik yowm iddiin waxay shamlisanaysaa ilaahay mulkigiiba u sugtay qahrigiiba ilaahay u sugtay noqoshadii in ilaahay loo noqonayay subxaanahu watacaala waa ku jira dadka marka xagga ay u noqdaan in la abaalmarinaya baa ku sugan intaasoo dhanba waa shamlisatay waxaa kale ay shamlisatay cibaadadii iyo qasdigii iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin anwaacdii tawxiidka oo dhan ayaa ay shamlisatay sidoo kale waxay shamlisatay ducada ta ugu fadliga badan leh ee ugu wanaagsan oo ilaahay subxaana wa tacaala weydiisi la weydiisanayo inuu ilaahay ka badbaadiyo qofkii dariiqyada dadkii lumay iyo kuwii halaagsamay iyo kuwii loo cadhooday mucaanidiinta ahaa dariiqooda ilaahay qofka ka badbaadiyo ayuu weydiisanayaa markuu leeyahay siraaqa aladiina ancamta calayhim hayr lmaqduubi calayhim waxa uu ilaahay weydiisanaya dariiqa toosan ilaahay mariyo ihdina siraata almustaqiim marka yacni macaanida faraxa badan laba shamlisata sidaa daraaddeed yaa ibnulqayim raximah llah suuraddan faatixada ama qur'aan alxamdu lilah rabb alcaalamiin kitaabkiisa madaarij saalikiinka aad iyo aad buu uga warramaya macaanida ay shamlisatay oo dhan waa suurad aad iyo aad u weyn suuraddaas weynadeedana waxaa inoo caddaynaya waa yacni xadiidka rasuulka calayhi salaatu salaam laga wariyey ee xadiis qudsiga ah markuu qofku faatixada u aqrinayo salaadda uu tukanayo qofkii ilaahay subxaanahu wa tacaala yani qofku markuu aayadda aqriya bu ilahay waa u jawaabaya markuu alxamdu lilah rabbi alcaalamiin yidhaahdo ilaahay subxaanahu wa tacaala waa u jawaabayaa waxa uu odhanayaa addoonkaygii waa i mahadiyey araxmaan araxiim markuu yidhaahdo waxa uu odhanayaa athnaa calaya cabdi addoonkaygii waa waa i ammaanay markuu yidhaahdo iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin waxa u odhanaya majadanii cabdi addoonkaygii baa i weyneeyey iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin markuu yidhahdana haadaa haadaa bayni wa bayna cabdi walicabdi maa sa'al kaas anigii addoonkaygu naga dhexeeyaa yacni waa cahdi naga dhexeeya addoonkaygu wuxuu weydiistana waan leeyahay oo waan siinayaa intaa waxiga dambe inuu ducaysanaya marka ilaahay subxana wa tacala wuxuu ballan qaaday markaa waxaad weydiisatid inuu ku siiyo deetana waxaa odhanaysa ihdina asiraat almustaqiim waa waa baryo waa duco marka ka faatixadina waa ducadaas sidaa daraaddeed fadliga intaa leeg oo ay leedahay awgeed baa loo sharciyeeyey in faatixadii salaada dhexdeeda lagu aqriyo oo welibana salaadii qofka tukanaya asixi maysa salaaddiisa la-aanteed faatixada hadduu aqri waayo salaadaasi asixi mayso xadiidkan baana daliil u ah laa salaata qofka salaadda waa laga anfiyeyba salaad ma leh liman lam yaqra' qofkaan aqrin bifaatixati alkitaab marka ahlucilmigu waxay dhahan faatixada in la aqriyaa waa rukni ka mid a arkaanta salaada wey ragcad kasta na waa la aqriyaya marka sidaa awgeed baa loo sharciyey faatixadii la aqriya salaada dhexdeeda ahlucilmigu waxay yidhaahdeen yani qofka hadduu faatixadii uu garanayo qofkaan faatixada aan garanaynin isaga aan usoo noqonayna qofka faatixada garanaya inuu faatixada aqriyaa waa waajib saaran kamana tegayo hadduu aqri waayo uu ka tagana salaadiisu ma ansaxayso waa baatil weeyaan salaaddii waxay u qaybsamaysaa laba qaybood salaad qur-aanka lala jahrayo iyo salaad qur-aanka la siraysanayo salaadda qur-aanka lala jahrayo iyo salaadda la siraysanayana tala siraysanaya in la aqriyayo faatixadii imaamkii iyo ma'muumkii iyo munfaridkii intaba waajibay ku tahay way akriyayaan imaamkiina waa akriyaya ma'muumkiina waa akriyaya munfaridkiina waa akriyaya salaadu markay siri tahay salaadaha sirigana waxa weeyaan waa salaadaha qur-aanka hoos loo aqriyayo wey sida duhurkii oo kale iyo casarkii salaada maqrib ragcadda u dambaysa iyo salaada cishaaye labada ragcadood oo dambe qur-aanka hoos baa loo akriya kor looma qaado lama jahro marka imaamkii waxaa laga doonaya inuu akriyo maamuumka la tukinin waxa laga doonaya inuu aqriyo qofka kelidii tukanan waxa laga doonaya inuu aqriyo qofki isagu markaa qur-aanka aan garanayn ama faatixadii aan garanayn qof soo islaamay oo kale islaamay ku cusub ama qof miyi markaa ka yimid oo aan qur-aan meel lagu dhiganayaba aan arkin isaga intuu baranayo tasbiixda iyo taxmiidda iyo tahliisha ayuu la imanayaa waxaana la baraya markaa qur-aankii oo igu horeyso faatixadii si uu salaadda markaa ugu tukado salaada jahriga ah ee lala jahrayo ee kor loo qaadayo sida salaada subax oo kale salaada maqrib labada ragcadood ee hore salaada cishaa labada ragcadood ee hore kor baa loo qaada qur-aanka imaamku kor buu qaadaya qur-aankii dadkana waa maqashiinaya maamuumiinta ayuu maqashiinaya waana la dhegaysanaya taa ahlucilmigu waxay yidhaahdeen laba qowl bay ku leeyihiin culamada qaar ka mid waxay sheegeen sida imaamu shaafici oo kale iyo bacdu ahli lxadiid faatixada waa la aqriyayaa qur-aanka kale maahe faatixada waa la akriyayaa salaada ha lala jahro ama yaana la jahrin ama imaam ha ahaado ama maamum ha ahaado faatixada waa aqriyaya qof kasta oo musalliya oo tukanaya waxaa laga doonayaa faatixada inuu aqriyo hadduu imaam yahay iyo haddii uu maamum yahay oo la tukinayo iyo hadduu qof keligii tukanaya uu yahay haddii salaada lala jahrayo kor loo qaadayo iyo haddii salaada hoos loo dhiganayaba taa micnaheedu waxa weeye imaamku markuu kor u qaado qur-aankii faatixadii suuraddii kale uu kor u aqriyayo qofku ku daba tukanaya waxaa laga doonaya isagana inuu faatixadii u aqriyo faatixadii marnaba kama tegayaba halka culamada qaar ka mid ay yidhaahdeen sida xanaabilada oo kale iyo markaa bacdulxanaabila iyo maalikiyada salaada jahriga markuu imaamku kor u qaado qur-aankii qofka maamuumkae ku daba tukanaya imaamka isagu faatixadii aqriyi maayo waxa uu dhegaysanayaa keliya imaamka oo keliya u dhegaysanayaa faatixadina imaamka ayaa ka qaadaya oo xaaladaasi faatixadii waajibnimadeeda way ka dhacaysaa waxaa la doonaya inuu qur'aanka imaamka uu dhegaysto oo aqriyayo liqowlihi tacaala waida quri'a alqur'aanu fastamicuu fastamicuu lahu waansituu ilahay baa qur-aanka waxa uu ku yidhi marka qur-aanka la aqriyayo marka qur-aanka la aqriyayo qur-aanka dhegaysta fastamicuu lahu waansituu qur-aanka dhegaysta oo aamusa waxaa dadkii la faray markaa inay qur-aanka dhegaystaan oo ay aamusaan waxay shamlisanaysaa kii tukanayey iyo kii aan tukanaynin intaba waa shamlisanaysaa mar hadduu qur-aankii la aqriyayo imaamku aqriyayo ma'muumka waxaa laga doonaya inuu qur-aankii dhegaysto uuna waxba akriyin waxaa kale u daliila bay yidhaahdeen oo ay u daliishadeen xadiidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo markaa uu yidhi man kaana lahu imaamun fa qira'atu limaami lahu qira'a qofka imaam leh ee imaam uu tukinayo imaamkaas qur-aanku aqriyayo baa u qur-aan isaga marka qur-aanka imaamku aqriyayo baa maamuumkiina u qur-aan aho qur-aankiisu marka waa ka dhacaya qur-aankii maamuumka waajibnimadii bay ka dhacaysaa oo imaamka marka waxa weeyaan ka qaadaya iyo xadiid kale oo rasuulka laga wariyey calayhi salaatu wasalaam fii saxiix muslim ahlu cilmiguna marka qaar ka mid ay markaa tacniyeen yidha waa shaad idaa waidaa qara'a fansutu markuu imaamku qur-aanka aqriyo aamusa oo dhegaysta adilada noocaas ayay deliishadeen culimmada markaa jumhuurku ayuu ku tegay in qur-aanka la aqriyayo way ka jawaabeen intanba waidaa quri'a alqur'aanu fastamicuu lahu waansituu waxay kaga jawaabeen waa caam waxay shamlisanaysaa markii salaadda la tukanayey iyo markaan salaadda la tukanayn labadaba waxaana lagu khasisay xadiidka xadiidkan hadda aynu ahayno laa salaata liman lam yaqra' bifaatixati alkitaab micnaheeduna waxa weeyaan qur-aanka marka la aqriyaya hala dhegaysto ilaa marka salaada la tukanaya mooyaane qofku markuu salaada tukanaya qur-aanka waa aqriyayaa faatixada siiba waa la imanaya oo si marka waajibkii ula yimaado axaadiidana sanadkooda way dacniyeen xadiidka waidaa qara'a oo kale waxaweyaan xadiiska waa daciifiyeen man kaana lahu imaamun fa qira'atu limaami lahu qira'a xadiidkaasna waa la daciifiyey sana sanadkiisa sidaa daraaddeed baa sheikhu alalbani raximah llah waxa uu leeyahay markuu xadiidaa sheegay ويتلخص مما تقدم أن طرق هذه الأحاديث لا تخلو من ضعف khulaaصadu waxay tahay marka axaadiista duruqdeedaan fiirino axaadiistan dariqyadeedu kama marna ضacfi laakiin inصaafka iyo qawaacidda xadiidku waxay keensanaysaa marka la isku geeyo inay awood yeelanayso dabeetana la xujaysan karay ka u cuqari marka hore inay duruqdeedu daciif tahay lakin marka la isku geegeeyo waa la nasakhay xadiidkan ama khaas buu rasuulku u yahay calayhi salaatu wasalaam ama daruura keensatay iyo deetana y wax daliilo haba yaraati kusoo aroray ma jiro deetna hadalku waa sii wadayo wuxuu yidhi wadalaa'ilu الsharci mutadaahiraة calى hadihi alafcaali fi الsalaati laa tabطulha إida qalat aw tafaraqat waficlu الnabiyi sal lla alay slam hada bayaana liljawaaz ficilka rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam wuxuuna tusinayaa buu yidhi afcaasha salaada dhex dhacdaa inaana salaadda waxba yeelaynin markuu ficilku yar yahay ama uu kala tegtegsan yahayba ficilka qofka uu qabanaya iyo xarakaadka uu samaynaya marku uu kooban yahay ee uu yar yahay dhaqdhaqaaqa uu samaynayo ama dhaqdhaqaaqiba uu kala tegsan yahay idaa aw tafaraqat ina markaa salaadda waxba ina yeelaynin tafaruqaana wuxuu ka deliishanayaa markuu qiraadaduu istaago uu xambaaro uu hayayo ama qoortuu saaro marka waxa weyaan ilmihii yaara kor buu usoo qaaday markuu rukuucana waa dhigaya marka xarakaadkii isma xigxigaan qaar mutawaaliyadu isku xiga maaha waxba udhexeeya wuu soo qaaday markuu soo markii waxa weeyaan uu kasoo toosay sujuuddii ragcaddii usoo kacay buu soo qaaday kor buu usoo qaaday intii qiraadu aqriyayo dhan waa taagnaa markuu rukuucayna uu dhigay uu rukuucay uu sujuuday markii dambe sujuuddu kasoo toosay haddana kor buu usoo qaaday yacni ficilka uu samaynayo dhaqdhaqaaqan uu samaynaya ilmahan koru qaaditaankiisa iyo dhigitaankiisa intaba iskuma xigxigaan way kala tagtagsan tahay marka ficilku markuu saasoo kale u kala tegtegsan yahay ama uu yar yahay inuuna salaaddii waxba yeelaynin buu ina tusinayaa buuli rasuulkuna caynkan wuxuu sameeyey wax kale maaha e caddayn uu caddaynaya inay arrinta noocan oo kale ay bannaan tahay bayaana liljawaaz isagoo caddaynaya inay arrinta noocan oo kale ay tahay mid bannaan ayuu rasuulka caynkaa u sameeyey calayhi salaatu wasalaam marka khulaasadu waxa weeyaan uun salaada dhaqdhaqaaqa qofku uu dhex samaynaya ama ficilka uu samaynaya salaadda dhexdeeda haddii salaada ama hay-adeeda qofka ayna ka saaraynin salaadiisa waxba yeeli mayso ama dhaqaaq aad u fara badan una ahayn oo isku xigxiga waxay yidhahdeen ahlulcilmigu xarakada salaada dhex dhacdaa waa afar qaybood sida ku taallaa taysiru callaamka sheekha markaa ala bassam uu ku sharxay kitaabka wuxuu yihi ahlucilmigu waxay u qaybiyeen alxaraka fi الsalaa ilaa arbacati aqsaami afar qaybood bay u qaybiyeen markii nusuustii shaaric ay fiiriyeen qaybta koowaad waa dhaqaaq xaaraana wayabطilu الsalaatu wayubطilu الsalaata salaaddiina waa burinaya waa dhaqaaq xaaraana inay la yimaado inay bannaanayn salaadda dhexdeedii haddii lala yimaadana salaaddii waa burinayaa wa huwa alkaiiru lmutawaali ligayri daruuratin wa ligayri maslaxati الsalaa waa dhaqdhaqaaqa faraha badan leh ee farabadnidana caadada dadka loo celinayo curfigooda ee isku xigxiga ee qofku caynkaa uu sameeyey daruuro la-aan wax daruuro oo keensanaysa inuu dhaqaaqa intaa leeg uu sameeyo ama ficilka intaa leeg uu la yimaado wax daruro oo keensanaysaa ma jirto waligayri maslaxati salaa salaada maslaxadeediina ma keensanayso inuu dhaqdhaqaaqa intaa leeg uu la yimaado ka noocaasoo kale ah salaada waa burinaya imaamu shawkani raximah ullah isagoo halkaa waxa uu tilmaamay qofka hay-addii salaada waa ficilka ka saaraya salaada waa burinayaa buu yidhi hay-addii salaada yacni waxa weeyaan qofku markuu tukanayo hay-ad buu leeya waa la garanaya qofkaas waa tukanaya qofku soo baxa uu garanaya qofkaas inuu tukanayo ficilka iyo dhaqaaqa uu samaynaya ee hay-addii salaada qofka ka saaraya ee qofkii arkaa uu u malaynayo qofkii inuuna tukanaynin salaaddiis waa burinaysaa ficilkaas ama dhaqaaqaas waa burinaya waxaa ka mid a maalan isagii oo shay hortiisa yaallay oo kale intuu ku dhaqaaqay soo qaaday ama daaqadan oo kale intuu dhaqaaqay marka waxa weyaan musaabirta kasoo jeeda oo kale inuu hagaajiyo doono daaqada soo marka xunbu arko markaasku dhaqaaq suu yar hagaajiy tallaabo keliya hore u qaaday dabeetana daaqadii buu hagaajinaya qofka soo gala wuxuu u malaynaya qof daaqadda hagaajinay inuu yahay de nin tukaniya u malayn maayo hay-addii salaada wuu ka baxay marka hadduu hay-adda salaadda qofku ficil uu sameeyo hay-addii salaadda uu kaga baxayo waa buraysaa buri salaadiisu qof tukanayo kale maaha yani calaa ayi xaal dhaqdhaqaaqa faraha badan leh ee isku xixigaa ee daruuraduna aynay keensanaynin maslaxadda salaaduna aynay keensanaynin qofka haddii uu la yimaado salaadiisu waad bulaysa taasi waa qodob qaybta labaad waa qayb markaasi karaaha ah in lala yimaado salaadda dhexdeeda waa makruuh salaaduna kuma burayso wa huwa alyasiiru ligayri xaajatin waa dhaqaaqa yar waa dhaqaaq fara badan ma aha kii hore dhaqaaq fara badan buu ahaa waa dhaqaaqa yar ama ficilka yar ee qofku uu samaynayo xaajo la-aan wax baahi oo keensanaysaa ma jirto salaada maslaxad ay leedahay oo keensanayaana ma jirto oo maalan qofka oo maradiisii oo kaleba ku ciyaaro oo kale ama jidhkiisii oo kale kalcabath alyasiiri bihiyaabi aw ilbadan dadka qaar ka mid oo kale markay tukanayaan saacaddaba saacadduu fiirinayaa ama maradiisii uu ku mashquulayaa uu yar hagaajinayaa ama baldhankiibuu maaragtay yar xidhanayaa ama cumaamadiibuu kolba dhinac u saaranayaa yacni qofkii maradiisii iyo jidhkiisii ku mashquulaya dhaqdhaqaaqan uu samaynayo ee caynkaasoo kale ah waa dhaqaaq yar weeyaan waana ligayri xaaja xaaja daruuro keensanaysa ma jirta maanta inuu cayn ka sameeyo maslaxadda salaad keensanaysaana ma jirto wa calaa haadaa waa makruuh waxay makruuh u noqotay waxa ay diidaysaa khushuucdii la doonayey qofka laga doonayey khushuucdii laga doonayey bay diidaysaa qofku wax uu ku mashquulayaa waxyaabahan markaa uu gacanta ku hayo baahi keensanaysaana ma jirto sidaa daraaddeed waxay noqotay makruuh laakiin salaadii buri mayso de waa nusqaamaysaa mar hadda khushuucdu nus meesha ay ka baxdo ajrigiina waa nusqaamaya taasina waa talabaad qaybta saddexaad waa alxarakatu lmubaaxa waa dhaqaaq mubaaxa xarako mubaaxoo bannaan deetana sheekhu wuxuu yihi wahiya alyasiiratu lilxaaja waa xarakada yar ee baahidu ay keensatay xarako aan aada u fara badnayn oo aan isku xigxigin xaajana way keensatay baahi baa keensatay markaasuu wuxu uhi walacala hada alqism huwa maa kana الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalama yafcaluhu min xamli hadihi الطifla waxaa laga yaabaa qaybtani inay tahay tuu rasuulku sameeyey calayhi الsalaatu wasalaam uu samaynayey inanta yar markuu qaadayay ficilka ama xarakadaa uu sameeyey inay tahay tanoo kale waa dhaqaaq aan badnayn xaajana ay keensatay waxa weeyaan ka noocaasoo kale waa xaraka mubaaxa baa la odhanaya xarakadu markay yar tahay xaajaduna ay keensato xaajaduna ay keensato marka wuxuu yihi wa uluucihi cala lmimbari iyo salaaddii markuu tukinaya dadkaa ee uu tusayay salaada mimbarkii uu fuulayey iyo kasodadegitaanka kusoo daadegayay isagoo mark yani markuu sujuuday wa kasoo dhadhacay markii sujuuda dhameeyona korba haddana u fuulay wa nuzuulihi minhu xaala salaa kasoo dhaadhicitaankii mimbarka iyo fuulitaankiisii wa fatxihi lbaaba licaaisha iyo albaabkii oo ka horreeyey maalan ayuu ka furay caasha albaabkii intuu dhaqaaq sameeyey buu furay marka xaajada yani xaaja ayaa keensatay xarakadan iyo ficilkan ficilkaasi naha maaha mid fara badan maaha oo dadku curfi ahaan ay u garanaya inuu shay badan yahay waa marka alxaraka almubaaxa wahiya lsir lilxaaja xarako badan maaha buu leeyay kuwa yoga noocaasoo kale ah ee qofku uu samaynayo lilxaaja waxa weeyaan baahi uu samaynayo salaadiisa waxba yeeli mayso makruuhuna maaha waana xaraka mubaaxa waxaa ka mid taa iminka uu sheegay oo kale albaabkii ood furtid maalan ama kitaab qur-aan oo hortaadanba yaalay oo kale inaad soo qaadid oo deetana aad kitabku inu dayacan yahay o kale inaad hagaajisid wahalumajar iyo koyoga lamidka xarakada noocaasoo kale ah ee xaajadu ay keensanayso ee aan fara badnayn waa alxaraka almubaaxa laakiin xadiidkan oo kale markuu ku dejiyey uu leeyahy xadiidkan baa laga yaabaa in marka waxa weeyaan ina tusinayo marka laga yimaado labadaa shay ee kale uu sheegay in albaabka caashow ka furay iyo mimbarka fuulitaankiisii kan inay xarako badan tahay ahlucilmiga ahlucilmi badan baa sheegay dhaqaaq fara badan rasuulku inuu sameeyey ama ficil fara badan inuu sameeyey qaaditaanka iyo dhigitaanka iyo marka waxa weeyaan halkii marka hore saaran ku celiyo ilmihii yaraa uu soo qaado oo halkii hadduu qoorta marka hore saaray qoortii marka uu ku celiyo inuu dhigo haddii ilmihii yaraa uu dhaqaaqo oo kale haddii inuu soo celiyo yacni inay waxoogaa ay keensanayso taasina xarakada faraha badan leh curifkaa loo celinaya waa ta koowaad waa ta labaad ee xarakada faraha badan la waa ina qofka hay-addii salaadda ka saarto sidaa uu shawkaana sheegay qaybta afraad ugu dambaysa wuxuu yidhi alxarakatu lmashruuca xarakada hore waa xaraka xaaraana xarakada labaadna waa xaraka makruuha xarakada saddexaadna waa xaraka mubaaxa ta afraadna waa alxaraka almashruuca waa ficil mashruuca in lala yimaado ay bannaan tahay marka waxa weeyaan mashruuca la sharciyeeyey markaasuu wuxuu yihi wahiya alatii yatacallaqu biha maslaxatu saa waa ta ay ku xidhan tahay ee la xidhiidha maslaxadda salaadu maslaxadda salaadu ficilka ay ama xarakada ay keensanayso waa mashruuc maxaa ka mid a waxaa ka mid a safkii oo waxa weeyaan bannaanaaday safka meel bannaan ood noqoto inaad buuxisid inaad dhaqaaqdo safka ka horreeya bannaan aad buuxisaa waa lagaa doonaya oo matluub weyn dhaqaaqa aad dhaqaaqday ee aad tallaabooyinka aad qaadina waa mashruuc weeyaan ficilka aad la timi sidoo kale waxaa ka mid a dhaqaaqaasi salaatulkhoofka oo insha allah arki doono labadii safar rasuulku sameeyey isweydaaranayay safkii hore dib buu usoo dhaqaaqay kii waxa weeyaan dambana horu dhaqaaqay way isbedeleen labadii safa isbedelay safkii hore iyo safkii dambe ayaa isbedelay markaa labada qolba dhaqaaq bay yimaadeen qole dib bay usoo dhaqaaqeen qoladana hore u dhaqaaqeen xarakada noocaas oo kale wuxuu waa lificil lificlin maxmuudin ma'muuri bihi waa ficil la faray inay caynkaas oo kale ula yimaadaan saxaabadu sida oo kalena waa mid maxmuuda waxa kale ee iyaduna ka mid a ficilka ama xarakada keensanaysa daruurada daruurada ay keensanayso daruura keensanaysa qof halaagsamaya nin indhala oo meel kasi dhacaya baad aragtay oo kaa horeeya maalan ma oo tukanaya baad qof indhala oo meel ka dhacaya ama ilmo yar oo dabkii ku dhacayaba yaad aragtay inaad qofkaa badbaadiso waa lagaa doonaya marka dhaqaaq baad samaynaysaa ilmihii yaro waad ka soo qabani hadduu marka waa dab ku dhacayo laaay marka waxa way meshii ka dhacayay oo kale ama dabka si laftiisa ku dhacayay aan arkayninna waad ka soo qabani marka ka inqaadi yani qof halaagsamaya badbaadintiisu waa daruuro waa ficil daruuro ah weeyaan marka ka noocaas oo kalena xarakada noocaasi ee daruurada ay keensanaysaan waa mashruuc waa ficil mashruuca marka xarakada noocaas oo kale salaadina waxba yeeli mayso waana la sharciyey qofki inuu la yimaado buu leeya sheekhu afartaa qaybood ayuu u qaybiyey xarakaadkii salaadda dhexdeeda dhacay calaa ayi xaal salaada inta lagu jiro lama rabo qofki inu dhaqdhaqaaqa la yimaado deganaansha la rabaa inuu qofku ku mashquulo qur-aankii aqrintiisa iyo dikrigiiba la doonayaa inuu salaada ku khushuuco ayaa la doonayaa wixii dhaqdhaqaaq o dhan waa iska ilaalinaya lakiin dhaqdhaqaaqa uu la imanayo ka salaada burini kaa salaada aan burinaynin sidaas markaa ii kala noqonayaano dhaqaaqa faraha badan leh qofka hay-addii salaada ka saaraya ayaa marka waxa weeyaan salaaddii burinaya masalada labaad ee xadiisku uu sheegaya waxa weeyaan caruurta oo kale ilmaha yarow qaaday rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxay dhahdeen culimmadu sideedaba caruurta waxa u badan nijaasta inaan iska ilaalinin oo qofkii weynaa isagu nijaastii buu iska ilaalinayaa haddii jirkiisa gaadho waa iska meedhayaa dharkii waa ka meedhayaa waa soo istinjoonayaa carruurta mal male yacni maradiisa haddayna iminka qoyanayn oo iminka kaadidiisa aynay ka muuqanin waxaa laga yaabaa marada uu xidhayay inay nijaas tahayba oo intuu mar ku kaajay ilmihii yaraa aan lagaba saarinba amaba inta maradii laga saaray jirhkiisii buu nijaastii leeyahay oo maro cusub loo geliyo kale marka sida qaalibka ah waxaa u badan in marka waxa weeyaan dharkooda inuu nijaas iskaga badan yahay inta badan haddana rasuulku waa qaaday calayhi salaatu wasalaam salaadiisiina waxba ma yeelin culimmadu markaa laba arrimood bay sheegeen waxay yidhahdeen culimmada qaar ka mid ihi waxaa macruufa sida markaa aynu u tilmaanay in carruurta qaalibkoodu maro jirhkooda iyo maradooda ay tahay nijaas in loo nadiifiyana waa jirta xaaladaha qaar kamid waa la nadiifiyaa ilmihii yaraa waa loo nadiifinaya waa loo meedhayaa maro cusub baa loo gelinaya oo nadiifa ama daahira marka waxaa laga yaabaa oo suurtagal ah in rasuulku calayhi salaatu wasalaam xaalad ilmahan yar uu caynkan ahaa inuu soo qaaday oo lama odhan karo marka waxa weeyaan de maradiisu nijaas bay lahayd ama jirkiisu nijaas buu lahaa waxaa suurtagal ah ilmihii loo soo hagaajiyna soo qaaday oo kale masaajidka sidaanu sheegnana waxaa soo aroortay isagoo qoorta ku sida inuu markaa masaajidka la yimid taasi waa mid waxaa kale yidhaahdeen culimmadu sida imaam shawkani oo kale raximah ullah wuxuu ina tusinaya xadiidku shay aalib yani intiisa badan ay tahay nijaas qof isaga oo sida ama xambaarsan haddii uu tukado inaan salaadiisa waxba aynu noqonaynin rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam ilmahan yar muu fiirinin oo muu eegin oo muu odhanin maradu wuxuu leeyay ma nijaas baa mise maha nijaas jidhkiisu ma daahir ba mise maaha daahir miyaa loo soo meedhay midna ma odhanay ilmihi yaraa waa soo qaaday qaalibkana waxaa la ogyahay oo la wada yaqaana carruurtu inaan nijaas iska ilaalinin maradooduna ay tahay markaa waxa weeyaan mid nijaas ay iska badan tahay iyo jidhkooduba inta faraha badan leh marka qofkiisu hadduu sheegaa uu qaado salaadiisi waxba ma noqonaysa buuri waxaa welibana sii xoojinaya yani qofku isagoo shay nijaas leh xidhan ama sida haddii uu markaa salaaddii tukado inuu salaaddiisu waxba ayna noqonaynin waxa daliil u ah rasuulku kabaha ayuu ku tukaday calayhi salaatu wasalaam kabaha oo nijaas le buu tukaday dabeetana jibriil baa u yimid oo wuxuu u sheegay in labadiisa kabood ay leeyihiin nijaas ay leeyihiin deetana uu iska saaray haddii markaa salaadiisu ay nijaastaa uu siday kabihiisa markaa u xidhnaa ay lahaayeen haddii salaaddii ku burayso salaaddii waa soo celin lahaa muu soo celin salaaddu salaaddii muu soo celin rasuulka alayhi salaatu wasalaam salaadda halkii unbuu kasii waday uun intuu kabiis ka saaro unbuu salaaddiisii sii watay marka hadday nijaastu ay yeelayso wax salaaddii waa soo celin lahaa saa daraaddeed baa qofku haddii shaarkiisa ama cumaamadiisa ama shay nocaas o kale nijaas isagoo le uu tukado salaaddiisi ma burayso salaaddiisi jabi mayso asalkuna waxa weeye inuu qofku uu jidhkiisii daahiriyo maradiisina uu daahiriyo kabahu ku tukan inuu iska soo eego sina xalli sheegay markaas ilmihii yaro qofku hadduu isagoo u qaado la odhan maayo ilma yaro nijaas labaad qaada haddii xaaladdaa waxbayna ka muuqanin xaaladda haddi wax ka muuqa ka muuqdaan nijaas maalan ka muuqato oo kale waa iska dhigaya labadaa qodob bay aad culimmadu uga warrameen xadiidkan laakiin masaa'il fara badan oo kalena waa ina tusinayaa waxa uu ina tusinayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam dhibirsanaantiisi ya iyo naxariistiisi oo carruurta yar u naxariisanaya inantan yar ee awoga u yahay waa soo qaaday qoortuu soo saaray welibana masaajidkuu la yimid waa salaaddii buu galay dadkiibuu tukiyey dhulka ayuu dhigay markuu rukuucayuu sujuudayey markuu soo kacayna kor buu usoo qaaday marka yacni ilmaha yar rasuulka alay siduu ugu dhibirsanaaday kadalika axaadiis fara badan baa ka sugan siduu carruurtu ugu dhibirsanaa rasuulka sala alla alay slam isagoo sujuudsan buu markaa carruurtiisa mid ka mid ihi xasan iyo xuseen iyo markaa carruurtii awowga u ahaa mid ka mid a baa dusha ka fuulay sujuuddii buu dheereeyey muu soo kicinba dabeetana saxaabada mid ka mid ah wuxuu yidhi waxaan madaxay kor u qaadan xasito rasuulku maxaa ku dhacay waxaan arkay ba rasuulka oo ilmihii yara dusha ka fuushan yahay rasuulku markii dambe wuxuu yidhi ilmahaygan baa markaa dusha iga fuulayo waxaan karahsaday inaan markaa dedejiyo inaan dedejiyo baan karahsaday isagoo carruurtiisa dhunkanaya yani carruurta awoga uu yahay xasan ama xuseen mid ka mida isagoo dhunkaday ayaa nin baa arkay markaa remiyiya markaasuu rasuulka ilaahi maad dhunkanaysaa toban carruuraan dhalayo mid ka mida maan dhunkan bu ihi anugu toban baan dhalay midna maan dhunkanin markaasuu wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam maxaan kugu sameeyaa hadduu qulu qalbigaaga ilaahay raxmaddii ka siibay maxaa kugu samey man laa yarxam laa yurxam qofka aan naxariisanin looma naxariisto kasaasuu ugu dhibirsanaan jira rasuulka calayhi salaatu wasalaam caruurta waxaa kale xadiidkana tusinaya inay bannaan tahay carruurta masaajidka in la keeno oo aan loo diidin laakiin in laga ilaaliyo masaajidka tusushiina ku furaan iyo qayliyo buuq oo haddii la arko iyagoo ku buuqaya de loo diido o laga manciyo waalidka keenayaana inay ka ilaaliyaan carruurtooda masaajidka inay ku ciyaaraan masaajidka looma binayn inay carruurta ku ciyaarto laakiin masaajidka asalku way iman karaan waana la keeni karaa inan yaroo carruur bu rasuulku keenay calayhi salaatu wasalaam isagoo xambaarsan oo sita markaa masaajidkii buu keenay marka carruurtii masaajidkii la keenayo oo ay imanayaan ayaa marka waxa weeyaan xadiidka u naqsinaya wayna iman jireen saxaabada carruurtooda waa la keeni jiray masaajidka masaajidda imaashaha faa'iidada ugu jirta carruurta waxa weeye ku tarbiyooyaan masaajidka buu la qabsanayaa salaaddii buu tukanayaa waa baranayaa salaaddii waxyaaba fara badanoo masaajidka dhex yaalla laga yaaba oo marka waxa weeyaan shar- ee, is- maaragtay aadaabtii inuu la kulmo uu ku weynaado markaas saas ku tarbiyadoobaya erinta la eriyinayaana ma wanaagsana dadkeenu inta badan carruurta masaajidka waa laga saaraa way ka eriyaan safka hore waa ka baxaan waa laga saaro xagga dambe ha la geeyo laakiin masaajidka in laga saaro maha masaajidka in laga eriyo waxbaa loo sheegaya inta wax loo sheegayo waxaa lagu tarbiyadeynaya aadaabta masaajidku leeyahay waa lagu tarbiyadeynaya oo waxa waa la faraya markaa inay aadaabta masaajidka ilaaliyaan oo ay ka mid tahay markaa buuqi inay ka ilaaliyaan qe- carru ay ka ilaaliyaan marka waxa weeyaan em, kutubta qur-aanka dhex taalla ay ilaaliyaan oo ay kutubta qur-aanka in la xurmeeyo oo la weyneeyo la baro oo ay ka mid tahay salaadda si fiican in lagu tukadaan waa la waa la baraya laakiin salaadda laga eri maayo salaadii oo qofku uu tukanayo inuu caruurtiisii uu qaadi karana waa ina tusinaya xadiidku عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسولك وحي عليه الصلاة والسلام اعتدلوا في السجود اعتدلوا في السجود سفي عنه سجودا سجودا كتوصنا أو سفي عن أو سذي ليدين سذي ليدين فري waxa weeyaan inaad u sujuudiin u sujuuda walaa yabsud axadukum diraacayhi midkiin labadiisa dhudhun yuuna fidinin imbisaaqa alkalbi ayga fidin siduu markaa aygu u fidiyo oo kale yaanu markaa qofku u fidini اعتدلوا في السجود ابن دقيق العيد wuxuu yihi رحمه الله لعل الاعتدال ها هنا محمول على أمر معنوي waxaa laga yaabaa ictidaalka halkan in loogala jeedo amar macnawiya waxa weeyaan kaasina wadcu hay-ati sujuudi mawdica sharci sujuudda in la dhigo oo la yeelo halkii sharcigu ina faray in la yeelo sujuudda qaabka loo sujuudayo in yani laye- laga yeelo sidii sharcigu ina faray oo kale oo micnaheedu waxa weeye sharcigu wuxuu ina faray in waxa weeyaan gacmaha la dhigo oo kor loo qaado oo wejiga iyo sanka si fiican dhulka loo dhigo oo jilbihii lugaha jilbihii dhulka la dhigo oo atraaf alqadamayn dhulka la dhigo oo marka gacmahii dhulka la dhigo dhinacyada markaa xusullada laga fogeeyo oo dabeetana waxa weeyaan eh, jidhkiisu uu kor u kaco dabeetana qofka xagga dambe joogaa sida xadiiska hore aynu ku arkanay oo kale dee xad wuxuu arkayay rasuulka calayhi salaatu wasalaam kilaakiladiisa caddaankeeda marka qofka xagga dambe qofka hadduuna maro xidhnayn oo kale kalaankiligisa waa in la arkaa yacni uu siduu gacmaha u kala fogeynayo hay-addaasi wanaagsan ee sujuuddii la faray qofku inuu la yimaado ayaa marka waxa weeyaan ictidaalku waa noocaas buuri ka micneheedu wuxuu noqonaya ictadil fi sujuud sujuudda si fiican u sujuuda oo sujuudda ku toosnaadun bay noqonaysaa sujuudda ku toosnaada oo sidii laydin faray ee sharcigu idin faray inaad sujuudda ula timaadiin ula kaalaya waxaa caddaynaysa caynkaasi xadiidka intiisa dambe walaa yabsud axadukum diraacay dhudhumadiisu yuuna goglin inbisad alkalb oo markaa jidhka inuu isdhex galo lama doonayo siduu sancaan uu leeyahay wuxuu leeyahy ina alictidaala fi اrukuuc huwa istida- istiwaau الظahri wاlcunuq ictidaalka rukuucdu waxa weeyaan dhabarkii iyo qoorta inay sinaato oo dhabarkii qofkii qoortiisa waxa la doonaya inay sinaadaan oo aanay kala sarraynin madaxii qoorti inuu kor u taagan hoosna unu dhigin dhabarkiisii madaxiisii inuu simo taa marka rukuucda la joogo ictidaalka rukuucda waa kaa weeyaan waladii yuraadu bilictidaali bisujuud ictidaalka sujuudda waxaa loogala jeedaa irtifaacu asaafiri اlbadani calaa caalih jidhka intiisa hoose inay ka sarrayso inta marka waxa weeyaan hoose iyo inta sare inay kala sarreeyaan oo ay kala kacaan oo inaysa soo dhex gelin oo markuu qofku uu dhudhumadii uu goglo waxa weeyaan de jidhkiisi waa isku waa isku dhacaya jidhkii in la kala fidiyana waa la doonaya jidhkii in la kala fidiyo baa la doonaya sidaa daraaddeed ba ahlucilmigu markay hay-adda sujuudda ay sheegayaan marka ay tilmaameen waxa weye qofku inuu wejigii u dhigayo dhulka iyo sankii baabucooyinka gacmaha saa dhulka u dhigayo eh, dhinacyada uu ka fogeynayo xusulladiisa si uu markaasa u kala fogeynayo ayaa waxay yidhahdeen calooshiisana waa inuu ka fogeeyaa boodiyihiisa waa inuusa saarin ayna isku dhicin waa ina saa u kala durkiyaa caloosha iyo boodiyihi waa inu kala saara waa ina isgaadhin marka hay-ad wanaagsan baa kasoo dhex baxaysa markaa meeshii sujuuddii hay-ad fiican bay noqonaysaa oo gacmihii iyo lugihii iyo wejigii iyo jilbihii iyo waxa weeyaan boodiyihii iyo caloosh yani qof si fiican u sujuuday oo xubnihiisu ay u kala baxeen baa halkaa ka soo baxaya marka ictadiluu fi sujuud micnaheedu waa noocaa sujuudda sidii la idin faray hay-adda sujuudda waxaad yeeshiin mawdica sharci sharcigu halku dhigay ka dhiga idinkuna oo si fiican u sujuuda walaa yabsut axadukum diraacayhi bisatqi kalb midkiin dhudhumadiisu yuuna fidinin siduu aygu u fidiyo oo kale halkan waxaa la diiday oo shaaricu uu diiday can الtashabuhi bاlxayawaanaat xayawaanka in la shabaho sababta aygii loogu loogu idaafeeyey oo loogu tiiriyey waxa way inbisaadkii waxa weeyaan dadku inay caynka ayna samaynin waayo aygu waa xayawaan liita weeyaan xayawaan liita wey yani xayawaanka kugu liita waa ayga wey dadka marka waxaa la leeyahay yani maadaamuu aygu caynkaa sameeyo sidaa ha yeelina iska ilaalaya si aad iyo aad iskaga ilaaliyaan baa caynkaa loo faray oo caynkaa loogu tusaalay waxaa la mid ah marka qofku wuxuu hibeynayay oo kale sida xadiida markaa kusoo aroortay alcaa'idu fii hibatihi kalkalbi yaqii uma yacuudu fii qayhi qofka shay hiboo bixiyey ama sadaqo bixiyey ee shaygii uu bixiyey dib ugu noqdaa waa sidii ay hunqaacay oo hunqaacadiisii ku noqdo laysa lanaa mahal suu tusaalaha xun ma lihin buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam tusaale ka xun ma jiro kow marka hore waa ay waa akhbat xayawaan xayawaankii ugu xumaa weeye marka labaad uu hunqaacay hunqaacyadiisna way liidataa isagoo liitu wax liita haddana meesha ka soo baxday markaasuu welibna ayadiina ku noqdo dib u cunay yani waa tusaale aada u fool xun weeyaan maxaa loogu tusaalayay dadku inay iska ilaaliyaan aada uga cararaan tan waa saasoo kale wey waxaa jirta meelayo dhowra oo salaada lagu khilaafayo xayawaanka sharcigu ina faray in marka waxa weeyaan inaan xayawaanka la shabihin waxaa ka mid a salaada inaan la dedejinin sida tukaha iyo diigu markay wax cunayaan oo kale ay u dedejiyaan waxaa ka mid a daymashadii sida dacwadu waxi daymooto oo kale inaan loo daymoonin salaada dhexdeeda qofku hareeraha hareeraha uuna u eegin waxaa ka mid taha iminka halkan aan ku hayno oo kale oo waxa weeyaan in qofku dhudhumadiisu uu goglo sida aygu u goglo amaba dugaagu ay dhudhumada u goglaan oo kale gacmii kor buu qaaday markuu sujuudo waxaa ka mid a kambarhuursiga siduu aygu u kambarhuursado oo kale markaas salaada la fadhiisanayo ama atixiyaadka oo kale loo fadhiisanayo ama labada sujuudo dhexdoo kale loo fadhiisanayo fadhigii in laga ilaaliyo in la kambarhuursado siduu aygu u kambarhuursado oo kale waxaa kale ee ka mid a awrku siduu u fadhiisto oo kale in loo fadhiisto awrku siduu u fadhiisto oo kale in loo fadhiisto oo awrku wuxuu horraysiiyaa jilbaha ayuu horraysiiyaa adigu jilbaha horraysiini waxaad horraysiisaa maxay gacmaha shay ugu horreeya u dhiga waa jilbaha weyn jilbuu dhulka dhigaa markaa jilbaha dhulka u dhigayo adigu jilbahaaga ha dhigin mawdaca lagu khilaafayo waa waa waxa weeye waa waa jilbaha weeyaan marka adigu jilbaha horraysi maxaad horraysiinaysaa gacmahaad horraysiinaysaa waxaa kale ee ka mid ah qofku markuu tasliimsanayo uu la imanayo marka waxa tasliimtii assalaamu calaykum waraxmat ullah uu odhanayo salaadda uu ka baxayo inuuna gacmaha kor u qaadin sida dadka qaar kamid ay sameeyaan sida marka waxa weeyaan farduhu dabada oo kale u ruxaan ay kor ugu qaadaan inuuna marka waxa weeyaan uuna kor u qaadin gacmihii wasagoo gacmihiisu halkay saaran yihiin inuu midigta eegula asalaamu calaykum waraxmat ullah bidixdiina uu fiiriyo asalaamu calaykum waraxmat ullah isagoo gacmihiiba aan kor u qaadin oo maaragtay aan saa yeelin marka meelaha noocaasoo kale abu sharcigu baabu wujuubi اطumaaniinati fi الrukuuci wالsujuud kani baab wuxuu yahay in rukuucdii iyo sujuuddii lagu xasilo inay waajib tahay ayuu baabu yahay marka rukuucdii baa lagu xasilaya